ololaha nadaafadeed ayaa loogu magac daray bilic soo celinta nadaafadda magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle waxaana iska kaashaday haween iyo maamulka xaafadda hanti wadaag cusmaan cumar xuseen cusmaan gaab gudoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar ayaa bulshada ugu baaqay inay qeyb ka noqdaan ololaha bilic soo celinta caasimadda hirshabeelle waxaan ku howl jirnaa howl maalmeedkeennii caadiga ahaa ee ayaamahaba noo socday maantana waxaan joognaa xaruntii gaalshire ama ekis xabsige oo shaqada iyo nadaafadada bilooyinkan baan ka wadna magaalada aan ka wadnaa oo ka mid a goobaha danta guud marka gabdhahan aad ujeedaan maalin walba usoo dheelmanayo inay ka shaqeeyaan danta guud waa gabdho wadaniyiina ee danta guud ka shaqaynayo jecel subaxiigoo gurigooda jecel ka soo tega ee soo aada shaqadan marka waxaan rabaa baaq ugu diraya meelahan dadka qashinka ku soo shubo suuqa markay ka soo baxaan ama makiinooyinka saliidda ama meelaha kawaanka oo malayga qashinka ka soo qaadan ku soo shubaayo waxa waaye damiir xumo waaye damiir dadkaasna waa la soo qaban doonaa hadduu aliraa maalin maalmaha ka mid a laakiin waxaan u digayaa dadka mas-uuliyiinta ee dadka marka la soo qabto asoo dembi ku jiro ka daba ordaayo xoogaa ha naga yaraan waa waa isku dhibsannay waa dadka mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiintayni dadku waa dadkayni anaguna wax kama dhib halaynayno qofku markuu asiga wax haleeyo ayaan ku qabanaa goobtu wax ku haleeya maan gurigiis kama doonano meel kalena kama wacano asoo hawshii dembiga ku dhex jiraan soo qabanaa markaa noogu simaana dadka madaxda ama macnaha mas-uuliyiinta nooc walbay lahaadaanba ha noogu simaana qofkaas intuu sharciga ka waafaqaayo oo macnaha sharciga ka tegaayo oo macnaha wax lagu soo hela ama lagu soo weynaa ha noogu simaano anagu wax kale kama rabno mana dilayno mana dhaawacayno barnaamijkan marka baaqii ahayd buqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baarey ee ahayd bilic wanaagsanoo magaalada ay leedahay jawar ayaa socda waa ogtihiin horumarka ka socda hadda dhinacan xaafadda hanti wadaag jidadkaa dhismaayo waxayna ku timiday golaha deegaanka ee uu ka shaqeeyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle marka golihii deegaanka waxau dhalay duqi magaalada u dhalay duqi magaalada iyo golihii deegaanka waxaa lagu helay barnaamijyo mashaariic badan ee magaalada in ku horumarta loogu talagalay wadooyinkaa dhismaayo waayo annagoo wadooyinkana loo dhisaayo dadkii wufuuddaa noo imaanaysay ee wax naga kontroolaya haddii nagu yimaadaan wasaqdan oo kale gudoomiyaha ayaa degniin u diray dadka qashinka iyo waxyaabaha qurma ku shuba hareeraha wadooyinka